shanta ayaa soo sheegnay wuxuu ku lixaynayaa musanifka calaamatu tasniya iyo calaamatuljamac jamac calaamadii iyo tasniya calaamadeeda ismiga haddii ay ku sugan tahay mufradkii in loo celiyaa waajiba calaamadana la xad misaalna waxa weeyaan zaydani iyo zayduna muslimaatun inaad nisbaysaa haddii aad doonto muslimaani aliftii tasni aliftii iyo nuuntii tasniyada xad muslimuuna wowdi iyo nuuntiiba xad muslimaatun aliftii iyo tadii xadaf mufradkii nisbe muslimiyun buu nisbada noqonaya mufradkaa loo celini talo waxaa loo nisbaynaya ma mufrad baa ma tasniya ma jamac baa lakala garan maayo dan laga male oo nisbada sideedaba iltibaasku dan laga male wa calaamaat tasniya waxdif xadafay calaamaat tasniyati tasniyada calaamadeeda xadaf linasabi nisba darteeda u xadaf wa milu daa xadafkaa mid lamida wajaba wuxuu u waajibay fii jamci tasxiixi mudakar iyo muanas minkuu doona hano wa haaliun min naxwi ayibin xudif shade daayiyun maquulan bilif wa haaliun xaraf saddexaad haalidka oo min naxwi ayibin ayib iyo wixii lamid a xaggii ka ahaaday xudifa waa la xad washadda waxaa shaade daayiyun maquulan xaal loogu hadlayo bilalif halkana wuxuu ka hadlayaa lix shay oo lix xaraf oo kelimada aakhirkeeda haddii ay ku sugan yihiin la xadfayo ayuu ka soo baxay shan xaraf oo qabla aakhirka haddii ay ku sugan yihiin in la xadfa ay waajib tahay ayuu halka sheegaya shan xaraf oo kelimada aakhirkeeda hortii haddii ay ku sugan yihiin xarafkii la kasrin lahaa ee aakhirka ahaa ayay ka horeeyaan in la xadfa ayaa waajiba shan arrimood weeyaan shantaa arrimood waxaa wuxuu usoo hormariyey laba ya-baa isku shidan kelimada aakhirkeeda hortii bayna ku sugan yihiin laba yee isku shidan labadaayee isku shidan ee kelimada aakhirkeeda horteeda yaallo waa laba ye ee midda hore ay reeban tahay tan dambena ay sukuunsan tahay tan reeban tan horaa reeban tan dambena waa xarakaysantan ujeeda tan dambe xarakaysan qablal aakhirkay ku sugan tahay in la xadfaa waajiba tan reeban la baasi yeelo dayibin in la nisbeeya haddii la doono dayi ya-da kasrisan ayaa la baaqi yeelaya yaa la xadfayaan ujeeda ya-da kasrisan ayaa la xadfiyo qablal aakhirkay ku sugan reeban ayaa la baaqiyeeliyo daydiyun ayaa lagu nisbeeyey daydiyun dayiin in la nisbeeya haddii la doono daydiyun in lagu nisbeeyo wey waxaa shaada labada ya tan la xadfay qablal aakhirka ku sugneedee xarakaysteed mooye tan kale reeban sideeda in loo baaqiyeelaa la yaqaanayo in alif loo bedelo oo daydiyun meeshii la dhihi lahaa daa'iyun la yidhaahde alif lagu taago sidaasi shaad weyuu leeyahay waka wahaaliun xaraf saddexaad oo min naxwi ayibin ayib iyo wixii lamidee xaggii ka ahaadee sayidun iyo ayibun iyo waxaasaa isku wadaha xudiifa haalidka waa la xadfi qablal aakhirka xarafka ku sugan ayuu ujeedaa waa ya-de daydiyun ayuu nisbada noqoni iyo sayidun saydiyun washadda waxaa shaade daa'iyun ya-dii in alif loo bedelo ayaa shaada ya-dii la baaqi yeelee reebareed weeyaane maquulan xaal uu yahay mid loogu hadlay bilalifi alif wafacaliyun fi faciilatin xusin wafacaliyun fi fucaylatin xusin wafacaliyun ultuzima waa la laazimay fii faciilatin fii nisbati faciilatin ayaa loo laazimay wafucaliyunna xusima waa la waajibiyey fii fucaylatin fucayla loo waajibiyey halkana wuxuu sheegayaa xaraf saddexaad iyo xarafkii labaad iyo xarafkii afraad ee qabla aakhirka haddii uu ku sugan yahay xadafka u waajibiyey wasanka faciilatin faciilatin qabla aakhirkiisa yaa reeban ayaa taalla in la xadfaa waajiba haddii la nisbaynayo faciilatin bishardi musanifkaaba soo waday waa inuusan ahayn muctallul cayn oo tawiilatin waa inuusan noqonin mudaacafna waa inuusan noqonin wasanka faciilatina qablal aakhirka ya-da taalle in la xadfaa waajiba marka la nisbaynayo bishardi waa inuusan muctallul cayn noqonin oo tawiilatin iyo qawiimatin waa inuusan noqonin mudaacaf cayntiisa iyo laamtiisa ay isku nooc yihiin oo jaliilatin oo kalena waa inuusan noqonin in la xadfaa waajiba taale in la xadfayana horay baan usoo sheegay oo faciilatun aa inaad ku nisbaysaa facaaliyun xaniifatun xanafiyun madiinatun madaniyun waa inaad ku nisbaysaa fucaylatun wasanka saddexaad weeyaan oo qablal aakhirka laga xadfayo raya-diisa in la xadfaa waajiba oo fucaliyun lagu nisbeeyo sida juhaynatan juhaniyun waa in la yidhahdaa warkaa wa facaliyun wasankaa facaaliyun oo ya-dii qablal aakhirka la xadfay ultuzima waxaa loo laazimay fii faciilati ee fii nisbati faciilati faciilo nisbaynteeda ayaa loo laazimay wa fucaliyunna xusima waa loo waajibiyey fii fucaylatin ayaa loo waajibiyey juhaniyun oo kale waalxaqu mucalala min caliya min almihaalayni bimasal uuliya waalxaqu waxay haleeshiyeen mucalallaamin laamtiisa mid la iclaaliyey mucallalaamka oo caaliya tadii ka qaawan min almihaalayni xaal u yahay bimaa shaygii uuliya lala ataa uu taa uuliya lala xidhiidhi yani wuxuu leeyahay ee wasanka afraad iyo wasanka shanaad ee qablalaakhirka laga xadfayo waxaan soo sheegnay ayib qablalaakhirka laga xadfiyo waxa lamida faciilatin iyo fucaylatinna qablalaakhirka laga xadfay saddex wasan wey wasanka afraad iyo wasanka shanaad ee qablalaakhirka laga xadfayaa waa faciil iyo fucayl oo ta wadani kii hore ta buu watay oo faciilatin fucaylatin buu ahaa faciil iyo fucaylon tawadani isla markaana laamta ka jiran faciilun hadduu laamta ka jirado waa sida cadiyun oo kale ama fucaylun laamta ka jirado waa sida qusayun oo kale qabla alaakhirka in la xadfaa waajiba macnaha qabla alaakhirka lagu sheegayo cadiyun cadiyun laba ya-baa isku shidan labadaa ye isku shidan waa in la xadfaa midda hore ee reeban tan dambe aakirkay taallaayo wawayaa loo bedeli waqawaxatkum qalbu taarihin iyo cinbay soo geli tan hore ee qablalaakhirka taallee reebo in la xadfaa waajib oo la yidhaahdo cada marka aad tidhaahdo laamtii waw u bedel cadawiyun sidaa inaad u nisbaysaa waajiba cadawiyun waxaa lamid ah qusayin qusawiyun inaad tidhaahdaa waajiba ya-dii shidnayd sii qablalaakhirka taallee reebanayd iyo sii xarakaysan labadooda inaad baaqiyeeshaa wax banaan maaha laamtu ka jira iyo taana ma wato sidaa ayuu ujeedaa والحق هو هليشين معلى الله من لام تسمد الإعلانية معلى الله كو عليا تادي كقاول من المثالين لبدي مثال وفعيلة تدي وفعيلة حق ولا حال وكعلى تابو تنوذنين بما شيء هليشين أتاو تأويليا للحريري وصمموا ما كان كطويلة وهكذا ما كان كالجليلة وصمموا وحيد ما يشترين ما وحي كان هذا كطويلة وما وحي كان هذا كالجليلة هكذا كايو لمدهي labadii shardi ee sheegayna weeyaa ficilati waxa uu shardi ah marka qabla aakhirka in la xadfa ay waajib mudaaf waa inuu sanahay mu'talul ayna waa inuu sanahay mu'talul ayn haduu noqdo tawiilatin weeyaan xadaf kuwa banaana tawiiliyun baad leedahay yadiisa sideeda ugu baaqiyay mudaafa mudaafa dib u yahay jaliilatin weeyaan jaliiliyun baad ku nisbaynayay jalaliyun inaad ku nisbaysaa ma banaana وتمموا وحي تاميلين ما وحي كان هذا كطويلة طويلة وحي لمده وهكذا كأي لم يهي ما وحي كان هذا كالجليلة طويلة وحي وضع وحي عيسى كالجهل جليلة وحي جدا وحي مضاعفة وهمز ذي مد ينار في النصب ما كان في تثنية له انتصب وهمز ذي مد مد صاحب همزه ينار والجار في النصب نصب كدحدي ما وحي كان هذا انتصب من نسبة شك له همزه وحي نسبة شك في تثنية تثنية دحدي نسبة شك ismiga aakhirkii alifu taaniis haddii ay ku sugan tahay isla markaana aliftu ay maqsuuro tahay xadaf baa waajiba waa anagii soo sheeg aliftu haddii ay mamduudo tahay bal ka waran aliftu mamduudada taaniis ha u sugnaato ama hayru taaniis ha u sugnaato isku soo wadada dhammaan hamze ismi ay u dambayso dhan oo mamduud ah in la nisbeeyaa haddii la doono tasniyada wadadeedii lama باب كيفية تصلية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا أي صومر أولها وعلى وحي ألف التأنيث ممدودة أيضا بيساووا بلو بدليه وما كصحراء بواو ثمية وكيلا مكلا تصليين يو وو بدل الصحراء وحي لمي ألف التأنيث بوجيري ونحو علباء كساء وحيا ونحو علباء كساء وحيا بواو أو همزي معناها ألف هذي أسل كسو قدون تو واو أي كسو قدون تأمي يأبي كسو قدون ama alifulilxaaq weeyaanoo kelimada kelimo kale lagu haleeshiinayay hamzanimadeeda in loo daayaa banaan waaw in loo qalbiyana way banaan tahay wamaa kasaaraa biwaawin wanaxwi cilbaayin kasaa waxaya biwaawin oo hamze waayru maa wagayra maa dukira saxiix aliftu haddii ay asli sideeda ku tahay sideeda u saxiixiyeen bedel ma banaana wamaa shada calaa naqlin qusil wixay sidaa garabaraana shaad weeyaan oo masbuuc weeyaan yusbac walaa yuqaas wadadii un baad mari tasniyada sidii lagu samaynayo saxraaun wow baad u bedelaya saxraawiyun baad leeda markaad nisbayn hamzada dambead wow u bedeli saxraawiyun xamraawiyun asal haddii uu ka soo gadoomo kisaa'in iyo xayaa'in uu yahay ama alifulilxaaq uu yahay cilbaa'in uu yahayna hamzanimo u nisbe oo waxaad tidhahdaa kisaa'iyun xayaa'iyun cilbaa'iyun ama wow u bedel oo kisaawiyun xayaawiyun cilbaawiyun sidaa u bedel قرائن هدو يهينا سنين إن لغو باقية لا واجب ويو همزه جيس أسمية قرائي وكوكا وهمز ذي مد مد مد صاحب همزه ينال والجاري في النصب نصبه بحر لوحة لغو جاري ما وحي انتصب النسبة الشيكت له همزها وحي النسبة الشيكت في تصنية تصنية عن صمر لوحي يقول نسبة الشيخ والله أعلم صلى الله عليه وسلم رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وانصب لصدر جملة وصدر ما وكلا مجدا ولسان ثم ما إضافة مبدوءة بإذن أوض أو ما له تعريف بالثاني وجب فيما سوى هذا انصبا للأول ما لم يخلص كعبد الأشهر وجر برد الله مما منه حذف بجوازا إن لم يكن رده أولف بجمعي تصحيح أو في التثنية وحق مجبور بهذه التوفية وبأخ أختا وبابن بنتا أشق يونس أبا حسدت وضاعف ثانية من ثنائي ثانيه ذلين كالأولائي وإن يكن كشية مساعد فجبره وفتح عينه الكذب والواحد يذكر ناصبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع ومع فاعل وفعال فعل في نصب أغنى عن اليا فاقبل وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقال منه اقتصر وانصب النسبة لصدر جملة جملة باللوغ هذا النسبة وصدر ما شيء باللوغ النسبة ركبا لتركيبي مسجا تركيبا مسجد اسكديه تركيب كذا ولسان مدن بالنسبة ثانية أو تمما دميستري إضافة إضافة أو مبدوءة لغو باللوضي بابن الأواب لغو باللوضي أو ما شيء لغو باللوضي التعريف معرفة بالثاني كذب لغو معرفة ووجب له كوج انصب النسبة فيما سوى هذا كاوحي كصهر للأول جزء هر النسبة ما لم يخف هدي عن لبقين ويا لبس لبسي هدي عن لبقين كعبد الأشهر يوحي لم يدوي يعني يعني wuxuu leeyahay musanifka ismi murakaba in la nisbeeyaa haddii la doono ismi murakaba tarkiib idaafiya iyo tarkiib isnaadi iyo tarkiib masjia midkuu doona ha noqdo in la nisbeeyaa haddii la doono sidii loo nisbeyn lahaa ayuu halka ka hadlay wuxuu yihi tarkiib isnaadi ah iyo tarkiib masji ah labadaasi in la nisbeeyaa haddii la doono jusga hore ayaa la nisbeyn xataa tarkiibka idaafigana waa lamide tarkiib isnaadi ah iyo tarkiib tarkiib masji ah labada ayaa waxaa la doonay in la nisbeeyo juska horaa la nisbeyni juska dambena waa la xadi mithaal shaala qarnaahaa bariiqa naxruhu ayaa doontay inaad nisbeyso juska hore nisbe juska dambena xadaf shaabiyun taabada sharan taabadiyun juska dambena iska xadaf murakab masji ah haddii uu yahayna waa lamido bacla baka inaad nisbaysaa haddii oo aad doonto bacliyun baad leedahay bakadana xadaf وانصب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجا سلا يجيدا لما اسمي وإسو إضافيسان الروح مقعوة هذه لدورة محوها لنسبيه لما اسمي وإسو إضافيسان إسلا مركا أنا الروح مقعة هل روح لي مقع به إن لنسبيه هذه لدورة مقعني روحا عالم إنه أنه لما طريق لإنه علم وضعي إنه هي لو دجي عبد الله عبد الرحمن ويا روح مركو دشا لو دجي يا علم الغلبة إنه هي سيدا ابن عمر يا ابن عباس يا وحي لمده ويانه wuxuu yidhi hadduu calamulghalaba yahay ibni iyo ab haddii lagu bilowdo kan uu ku wad weeyaane hadduu calamulghalaba noqdo oo ibnu cumara iyo wixii lamid ah haddii uu noqdo ama wuxuu noqday muxuu ahaa caalam wadciyo loo dejiyey wuxuu yidhi labadaba jidka dambe ayaad nisbayna calam wadciyo loo calamulghalaba wadci calam wadci weeyaanoo wuxuu calamkani waagu dhashay ayaa ruuxa loo dejiyey laakiin waa kunya oo waa ab iyo um ayaa lagu bilowdo kunya weeye ama waa calamulghalaba oo ibnu cumar iyo wixii lamida weeye labadaba musanifka wuxuu yidhi waxaa la nisbaynayaa jidka dambe oo mithaal abi bakrin inaad nisbaysa haddii aad doonto juska dambaad nisbayni juska horena waad xasi bakriyun baad leedahay ibnu cumara lamidoo cumariyun baad leedahay ibnigii hore xasi waa hadduu calamulghalaba yahay ibnu cumar iyo wixii lamid ah ama kunye uu yahay muxuu aha ibnu cumar waxaan wadaa abi bakrin iyo umukulsum iyo wixii lamid haddii u noqdo juska dambe nisbe juska hore xadaf ismigani waa ismi idaafaysan wadcina a loo dejiyey ruuxa calamulghalaba maahe waa wadci waa loo dejiyey waagu dhashay kunyana ma aha oo ab iyo um iyo waxaa laguma bilaabanin jusga hore nisbee buu yidhi haddaan labsi laga baqninin oo imru'ul qays hadday arrintu tahay judka hore nisbe judka dambena xadaf oo imra'iyun leh qayskana xadaf waa hadduusan lafdi keenaynine lafdi hadduu keenayo judka dambaa la nisbayni judka horea la xadfi sidaa ayuu u sheegay macnaha calamkii mudaafka noqdaa calamkii murakab noqdaa tarkiib isnaadiya iyo tarkiib masji ee labadaasi judka horaa la nisbayni judka dambena waa la xadfi tarkiib idaafiya haddii uu noqdo calamnimada waxaa u keenay haddii ay khalabo tahay oo ibnu cumara iyo wixii lamid a ama wadci weeyaane waa kunya oo ab iyo um iyaa lagu bilowday labadaasi judka dambaa la nisbayni judka horena waa la xadi maya calamku wadci weeye waana idaafaysan yahay labsi hadduusan keenaynin judka hore judka hore nisbe judka dambena xadaf oo imruulqays imra-iyunne labsi haddii uu keenaya cabdulashhal weeyaane cabdida hore xadafay judka dambe nisbe ashaliyun sidaa u nisbey sidaas u sheegay wansub nisbe lisadri jumlatin jumla bilowgeeda nisbe iyo wa sadri maa shay bilowgii rukiba la tarkiibiyey masjan tarkiiba masjin isku barax tarkiibtii la tarkiibiyey walitaanin mid dambe nisbe taaniga oo tabmama dhammaystiray idaafatan idaafa dhammaystiray idaafada oo mabdu'atan lagu bilowday bibnin ibni lagu bilowday aw abin ama ab lagu bilowday bibnin aw ab baa lagu bilowday wuxuu u jeedaa kunya ismiga wadci waa calam wadci waana kunya ibni baa lagu bilowday ama ab ayaa lagu bilowday aw maa shay baa lagu bilowday atacrifu macrifow bihaani kan dambe laguna macrifoobaa wajaba u waajibay lahu awalka u waajibay awalkaa kan dambe ku macrifoobi jiray qabla alcalamiye weeyaane calamulghalibihi buu ku wadaa kana ibnu cumar iyo wixii lamid ah fii maa siwaa haadaa unsuba nisbe fii maa siwaa haadaa kaa waxaa ka soo haray lilawali kan hore u nisbe maa lam yukhaf waa haddii aan laga baqin labsun dhe haddii aan laga baqin ka cabdilashhal iyo wixii lamid a weeyaane wajbur biradi laami maa minhu xudif jawaazan in lam yakun raduhu uli fii jamcayi tasxiixi oo fi tasniya waxaqu majbuurin bihadi tawfiya wajbur ka biradi laami laamta soo celinteeda ku kab maa wixii xudifa la xadfay laamka minhu xaggii laga xadfay jawaazan bannaanina u kab in lam yaku hadduusan ahay radduhu celintii ulifa mid la ogaaday fii jamcayi tasxiixi tasxiixa labadiisa jamc haddii aan lagu ogaanay oo fi tasniya wa xaqu majbuurin mid la kabay xaqii bihaadii talaasada lagu kabay tawfiyatun oofin weeyaan xaq halkanna wuxuu ka hadlayaa ismi laamta ka xadfan ayaa in la nisbeeyaa la damcay ismigana laamtuu ka xadfan yahay ismiga laamta ka xadfanee la nisbaynayo jamcu mudakaru saalim iyo jamcu mu'anasu saalim iyo tasniye in loola dhaqmaa haddii la doono oo ismigan in la tasniyeeyaa la doono ama jamcu mudakaru saalim laga dhigo ama jamcu mu'anasu saalim laamtii xadfaday in loo soo celiyo inay laazim tahay iyo inayna laazim ahayn laamta in loo soo celiyaa haddii ay laazim tahay nisbadana in loogu soo celiyaa waa laazim waa sida akhin iyo wixii lamida akhin marka la tasniyeynayo akhawaani baa la yidhahdaa laamtiisaa la soo celiyaa marba laamtii tasniyada haddii lagu soo celiyey jamaca lamidoo akhawaat baa lagu jamciyaaye marba jamicii iyo tasniyadii laamta haddii lagu soo celiyey nisbada la laamta in lagu soo celiyaa waajiboo akhawiyun la yidhahda in la xadfaa ma banaano jamac labada jamac labada jamcu tasxiix oo jamcu mudakaru saalim iyo jamcu mu'anasu saalim iyo tasniyada saddexda haddaan laamta lagu soo celinin oo asagoo laamta ay ka xadfan tahay yaa la iska tasniyeeyaa la jamcu tadkiir mudakaru saalim laga dhigaa jamcu mu'anasu saalim laga dhigaa nisbada laamta in la soo celiyo inaan la soo celinin jaaza wa jaaza wey in la soo celiyaana waa bannaan tahay inaan la soo celinina waa bannaan tahay waa sida yadin oo kale yadin yadaani baa lagu tasniyeeyaa laamtiisii lama soo celiyo jamcu mudakaru saalim oo ruux magac haddii looga dhigo yaduuna iyo yadiina lagu jamcinaya maadaama aan laamtiisa jamaca lagu soo celinin nisbada laamti in la soo celiyaa bannaan oo la yidhaahdo yadawiyun inaan la soo celinina yadiyun ka yidhaahdaana way bannaan tahay intaasu ka hadlaya wajburu kabiradi laami laamta soo celinteeda ku kab maa wixii xudifa la xadfay minhu xaggiisa laamta laga xadfay jawaazan bannaanina u kab in lam yaku hadduusan ahayn weeyaan radduhu laamta soo celintii ulifa mid la ogaaday fii jamcayi tasxiixi tasxiixa labadiisii jamaaca o fi tasniyati tasniyada mid lagu ogaaday hadduusan ahayn wey wa xaqu majbuurin mid lagu kabee bihaadihi saddexdan midka lagu kabaa xaqii tawfiyatun oofin weeyaanoo laamtiisii in loo oofiyo wa biaakhin uktan wabibnin bintan alxiqu yuunusun abaa xadfataa وألحق هليشي بأخ أختا وحل هليشيسا بأخ وبنتا بابن الهليشي ويونس يونس بن حبيب أبا وثل دي حلفتا إسان حلف كيلو هل كان وثل كهض ليا مسألة حتى أنا سوى شيئين وحي هاي اسمي لام تكحد فنا آه، جمع مذكر صالم جمع مؤنث صالم يتصنيع لام تجيل وسوء علين كده نسبة اللام تلسوء عليا واجبه هذيك الجازة وجازة akhin ayaa ka mid ah waxyaabihi laamta lagu soo celinaya tasniyada iyo jamca nisbadana in lagu soo celiyo ay waajib tahay oo aqawiyo akhin mu'anathkii uktin wey uktin marka la tasniyo inay uktaani baa liska yidhaahdaa laakiin jamciisa akhawaat buu noqonaya oo wawdaa laamtiya la soo celiya yunus binu xabiib baa wuxuu yidhi uktin taadani taa-u ta'niis fiican ma aha waayo taada haddii ay taa-u ta'niista ay mufradna ay ku jirto way reebara barbuuq ay ahaan lahayd waxaa kale saakin saxiixa lagama hormariyeen xarfu xarfu saxiix weliba reeban lagama hormariyeen tanse xarfu saxiix reeban ayaa ka horeeya waxay shabihi taau jibtin iyo wa suxtin jibtin iyo suxtin ta'dii ku jirtay asalka ahayd ayay shabihi maadaama ay shabihi waxba yaan loo soo celinin oo ta'diisiyo sidii ugu jirtaa hala nisbeeyo oo hala yidhaahdo uktiyun bintiyun sidaa hala yidhaahdo yunus bnu xabiib baa wadadaa mari jumhuuru naxwiyiin waxay yidhaahdeen may taadaa laga xadfi laamtiisii ayaa la soo celini mufradka mudakerka iyo mufradada mu'anasa isku siyaa loo nisbayn oo akhawiyun banawiyun bay labaduba noqonayaan waka waalxiq haleeshii uktan ukta waxay haleeshiisaa biakhin akhin haleeshiyo sida akhinba akhawiyun aad ugu nisbayni uktinna akhawiyun ku nisbe wa bibnin wa bintanna waxay haleeshiisaa bibnin haleeshiyo bin ibnin sidaad banawiyun ugu nisbayne ama ibniyun haddii aad doonto bintinna sidaa ugu nisbe wa yuunusun yuunus binu xabiib sheekuu siiba weyhi weeye abaa wuxuu diiday xadfataa ay ta'da xadafkeeduu diiday wadaacifi haaniya min hunaa'i haaniyihi dulaynin kalaa walaa'i wadaacif laablaab a haaniya xarafka labaad laablaab min hunaa'iyin laba mid loo nisbeeye xaggii ka laablaab hunaa'iga u haaniyihii kiisa labaad dulaynin uu yahay kalaa iyo walaa'iyun weeyaane halkana wuxuu ka hadlayaa ismi laamta laga xadfay haddii la nisbaynayo sidii la yeelayu soo sheegay ismigan laba xaraf baaba lagu dejiyo oo weligiiba laam muusan lahayn labadan xaraf buuba ku degan yahay oo sidee ku dhacday ismigan xaraf buuba ahaan jiray waagiisii hore magac baa ruux looga dhigay ama ismi mabni buu ahaan jiray ruux baa magac looga dhigay sida laabaad ruux u nisbayn oo waxaad ugu nisbayni laaduu badiyaa oo in badan uu ku hadlaa ama magaciisa qoladiisaaba laa la yidhaahdaa inaad u nisbaysaa doonto xarafka labaad soo celceli buy laa alif reebanaa u dambaysa alif kale soo celi laba alif haddii ay isdaba dhacaa midda dambea hamse noqoni hamse marka ay noqoto yaa u nisbadii ku ejisiyo laa-iyun sidaa ugu nisbee laa-iyun kii laada badin jira weeyaano in badan ku hadli jiri waxaa lamid ah min inaad u nisbayso ama man aad u nisbaysaa haddii aad doonto nuunta ayaa tadciifini oo laba nuunoo isku shidan baad ka dhigi maniyun ama miniyun sidaa ayaad ugu nisbaynin low lawiyun sidaa ayaad ugu nisbayni waka ulaamu calaa lawin walow kuntu caaliman biadnaabi lawin lam taftinii awaailkaas xikaayu ahaa wadaacif soo celceli ahaaniya xarafka labaad soo celceli min hunaa'iyin laba mid loo nisbeeye xaggii xaal uu ka ahaaday hunaa'iga oo haaniyihii kiisa labaad duulaynin xarfulayn u yahay kalaa walaa'iyun weeyaane wain yakun kashiyati malfaacadim fajabruhu wafatxu caynihi iltuzim wain yakun haddii uu yahay ma ladii wixii cadima lfaa fa'da waaye ka shiyatin shiya oo kale haddii uu yahay fa jabruhu kabidii iyo wa fadxu caynihi cayntii in la fadxiyaa ultuzima loo laazimi halkana wuxuu ka hadlayaa ismiga in la nisbeeyaa la doonayo laamta haddii ay ka xadfantu ka soo hadlay fa'da haddii ay xadfan tahay ka waran fa'da haddii ay xadfan tahay laamta inuu ka jiran yahay inuusan ka jiranayn laamtiisu haddii ay saxiix tahay fa'du ka fa'duu ka xadfan yahay laamtiisa xarfu saxiix haddii ay tahay fada waxaa loo soo celin maayo sidiisaa loo nisbayn cidatin iyo sifatin ayaa la doonay in la nisbeeyo cidiyun baad ku nisbayna iyo sifiyun waxbana fa'dii soo celin maysa fadu wow bay ahayd oo min alwasfi walwacdi bay ahaayeen asalka masderkaa waxaa laga xadfay fa'dii baa laga xadfay musanifkaabaa keeni doonaa masderkaa fa'da iyo sababka loo xadfay marka la xadfo ta'daa laga soo ciwad qaatay in la nisbeeya haddii la doono ta'dii way xadfoomi horay baan usoo sheegnay fa'dii xadfanaydna dal lagama laha la soo celin maayo cidiyun sifiyun ayaa lagu nisbeeyey laamta hadduu ka jiran yahay ismiga fa'da ka xasanay in la nisbeeyo la doonayo laamtiisaa jiran horta laamtii waa la soo celini laazim laamtu iyadu maba xadfanee wawun baa loo bedeli oo horay baan usoo sheegnay waa haddii ay saalis noqoto raabic haddii ay noqotona in waw loo bedelo ayaa yaa banaan in la xadfana way banaan tahay khamis haddii ay noqotona iyo wax ka badanna xadafkaa waajib ah fa'du in la soo celiyaana waa laazim cayntana la fasiya oo shiyatin min alwashyi buu asalkii ahaa washigana waxaa la yidhahdaa midibka midibka kale khilaafsan macnaha ruuxa midibka uu leeyahay ama neefka midibka uu leeyahay midibka ku dhex jiro ayaa washi la yidhaahdaa oo muxuu ahaa midibka ka bedelan washyin masdarkeedii waxay ku keeneen shiyatin ciddatin oo kale weeyaane fa'dii bay xadfeen laamtana waa ka jiran yahay in la nisbeeyaa haddii la doono washaawiyun buu noqonayaa washaawiyun wawdi in loo soo celiyo fa'da lala fakiyaa waajib ah wa ka laa shiyata fiiha waa kii ay aayaddu ahay shiyata midibkeeda midib khilaafsan kuma dhex sugna weeyaan macnihi wain yakun haddii uu yahay ma ladii wixii cadima alfaa fa'da waaye ka shiyatin shiya oo kale haddii uu yahay laamta uu ka jiran yahay fa jabruhu kabidiisa oo fa'di in loo soo celiyo iyo wa fatxu caynihi cayntiisa in la fadxiyaa ultuzima la laazim والواحد يكون ناصبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع واذكر لي شيك الواحد مفرد شيك ناصبا حالة تيمد نسبين للجمع جمع واحد نسبين إن لم يشابه هدوسا يشبهه ويا واحدا بالوضع دجيت هدوسا المفرد كشبه هل كان نوثه كهذا ليا جمع تكثير بواحد دولين أو واحد نسبين جمع مذكر الصالم هذه أو واحد نسبين هريبا مصر شيئين مفرد كان له العدني أو علامات تثنية تحذف للنصب ومثل ذا في جمع تصحيح وجمع lix arrimood oo aakhirka haddii ay ku sugan yihiin in la xadfaa ay waajib tahay tasniyada calaamadeeda iyo jamca calaamadiisa ka mid ahay jamcu taksiir in la nisbeeyaa la doonaya oo rijaalun baa doonaya inaad nisbayso waxaa laazima mufradkiisii u celi mufradka nisbeeya rajuliyun rijaalun rijaaliyun in la yidhaahdee jamca la nisbeeyaa wax banaan ma aha waa hadduusan jamaca mufrad shabihin sidee u shabahaya waa haddii jamciiba ruux magac looga dhigo rijaal baad hal nin u bixisa رجالي بعض النسبين النصار جمع نصير ويان أما جمع ناصر على غير القياس ويو أفعال وأنك صوم الرئي جمع القلة ويانا وحكي مادا ثلاثي أكلية ويو اسم الجامل أكي مادا حتى وصفكم يمادو وغير ما أفعل فيه مضر من ثلاث اسما بأفعال يرد وكان صوم الرئي نصير يما أما ناصر هذه الجمعية يا أنصار إلا قدبعية قياس معها إيه نصر يوحي اللميدة يا قياس أهلا إذا أفعال إلا قدبعيه si kastaba ahaatee ansaar waa jamac isagoo jamaca ayaa qolo gaar ahaaneed magac looga dhigay oo rasuulka ama ilaahba magac looga dhigay sala allahu calayhi wasalam qoladaa ansaar mid kastee gaarkii loo arkaa ansaaru sidiisa u yahay ee lafdigan jamacnimadiisii hore dan lagama lehee ansaar fardi kasta ee qoladaa madiine rasuulka ugu yimid sala allahu calayhi wasalam ee mu'miniinta noqday fardi walba gaarkiisu ansaar u yahay lafdigan jamac buu ahaan jiray laakiin mufradnima loola dhaqmay in la nisbeeyaa haddii la doono jamacnimadiisa lagu nisbayn ansaariyun baad leedahay ee ansaar mufradkiisi baan u celinayo nasiriyun ama naasiriyun baan ku nisbayni sidaa dhihmi macnaha jamcu taksiir inaad nisbayso haddii aad doonto mufradkaad u celini bishardi jamcu taksiirkaasi waa inuusan mufrad shabihin sida uu ku shabahayana waa in magac laga dhigto ruux magac looga dhigo asagoo jamaca ama kooxba magac looga dhigo wadkur sheeg alwaaxida mufradka sheeg naasiban xaalaa tahay mid nisbaynaya liljamci jamcu tagsiir wax u nisbaynayo oo faraa'id inaad wax u nisbaysaa haddii aad doonto faraadiyun waa inaad ugu nisbaysaa fariidatin mufradkiisi weeyaane ta'da iyo ya'dana waa la xadfiyo wa facaliyun fii faciilati iltizimta aan soo marray weeye faraadiyun inaad ugu nisbaysaa laazimi wadkur alwaaxida mufradka sheeg naasiban xaalaa tahay mid nisbaynaya liljamci jamca wax u nisbaynaya in lam yushaabi waa haduushan shabihin واحدا مفرد هدوسا شبهه ويان بالوضع الدجين توسا كشبه ومع فاعل وفعل فعل في النصب نغرى علي فقبل وفعل وزن كفعل أغنى وكافية في نصب النصب كتحديث عن اليائياب ككافي فقبل والله أقبل مع فاعل وفعال فاعل يفعل معه لحاد وجهي هل كان نوثك هذا يا مصنف كنسبة يهدئ سودا منه owsaa waxaa jira ya-daba marmar looga kaaftoomo oo ya-dii shidneed ee aakhirka la dhigi jiray nisbada inta laga kaaftoomo owsaan lagu keenayo ismiga owsaantaana nisbe ay faa'iideyne qiyaas ma aha isticmaalkay ku badan tahay laakiin qiyaas ma aha saddex wasan weeyaanoo faacil iyo facil iyo facaal faacilun ismi faaciloo hulaasi ka yimid sidiisa in loo dhiso faacil sida laaminun iyo taamirun laaminun kii caanaha loo nisbeeyey taamirun kii timirta loo nisbeeyey sidaa in la yidhaahdo iyo faacilun in lagu keeno sida nahirun kii maalintii shaqaynayee kale ee maalintii shaqaynayay iyo facaal in lagu keeno sida bazan ninka dharka iibiyo facaal sidaa loogu keeno saddexdaa wazan in lagu kaaftoomo ya-dii aakhirka nisbada loo dhigi lahaana laga kaaftoomaa suurowdaa saddexdaa wazanna waa faacil iyo facil iyo facaal faacil waxaa ka mid ah laabin iyo taamir iyo wixii lamid facil waxaa ka mid ah sida nahir oo kale baytu shaacir ayaa wuxuu yahay lastu bilayliyin walaakinii nahir laa adriju leyla walaakin abtakir lastu anigu ma ihi bilayliyin habeen loo nisbeeyey may habeenkii ma shaqeeyo ujeeda walaakinii anigu nahirun maalin nin loo nisbeeyaan ahay oo maalintaa shaqeeyaa nahir waa ficile galo laa adriju leyla habeen guuri maayo walaakin abtakiru waan kan lahayaa wey waxaa kaloo ka mid a facaal sida dallaam oo kale wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid wamaa rabbuka rabbigaama uusan ahaanin bidallaamin dulmi mid loo nisbeeyo lilcabiidi addoommaha u dulmiyo ma loo nisbaynayo dallaam amhilatulmubaalaqa ma aha sababtoo ah amhilatulmubaalaqa iyo afcaalu tafdiil haddii la nafiyo sidoodaba nafyiga wuxuu ku wujahaysaa kasrada iyo inta badan aslulficligana ma anfoomayo oo haddii la yidhaahdo zaydun laysa bidaraabi zayd nin aada wax u garaaca ma aha nafyigu wuxuu ku dhacayaa farabadnida aslulficliga wixii zaa'idka ka ahaa weeye wax la anfinayo ee aslulficligii waa sugan yahay oo zayd wax waa garaaca aada uma garaaco ayuu noqonaya haddaba macnaha haddii wamaa rabbuka bidallaabi lilcabiid loola kaco macnihii wuxuu noqonayaa ilaah aada wax uma dulmiyo ee in yar buu dulmiya ayaa soo bixi taa iyadoo laga cararayo facaalkaasi muxuu ahaa sifa in laga nisbe in laga dhigaa laazim oo la yidhaahdo wamaa rabbuka rabbigaa ma aha bidallaamin dulmi badane ma aha mama waxaan wadaa bidallaamin dulmi mid loo nisbeeyo ma aha lilcabiidi addoommaha uu dulmiyo maba loo nisbeyn karo dulmi oo dallaam facaaloo ya-dii kaa kaafiyoo nisba uu noqdo waka wa maca faacilin wa faacilu wasanka facila agnaa wuxuu kaafiyey canilyaa-i ya-da ayuu kaa kaafiyey fii nasabi nasab dhexdii ayuu kaaga kaafiyey faqubila waana la aqbalay maca faacilin wa facaalin فاعل يفعل معوض حال يهي ككث وغير ما أسلفته مقررا على الذي على ال... على الذي ينقل منه اقتصر وغير ما الذي شيء غيرك أسلفته أن سهر مريم مقررا حال يهي اقتصر وحلوه قاصني على الذي كي ينقل منه حج لك سهر وحسول دمي النسبة لي قواعدي النسبة واصلة عن كوصو الشيء سلا وحل وحي دبر برسنة نسبة هو أركتها masmuuc weeye waa la maqlayaa yusmac walaa yuqaasu calayhi waa la maqli lama qiyaasanayo waxaa ka mid a marwun oo meel magaceedaa la doonay in wax loo nisbeeyo marwun waxay ahayd marwiyun in loogu nisbeeyo waxay yidhaahdeen marwaziyun za bay ku dareen marwaziyun za'daa la ziyaadiyee samaac weeyaan qiyaas ma aha basrata ayaa loo nisbeeyey basriyun in la yidhaahday ahayd ba'dii bay kasriyeenoo bisriyun xasanulbisri bay yidhahdeenoo ba'dii bay kasriyeen dahrun bay wax u nisbeeyeen duhriyun daalkii bay gudeen dahriyun inay yidhaahdaan bay ahayd yusmac walaa yuqaas waa la maqlayaa la qiyaasan maayo wagayru ma ladii shay keyrkii aslaftuhu aan soo hormariyey muqararan xaalu yahay mid la sug iqtusira kaa waa la gaabsadee cala aladii kii ayaa loogu gaabsadee yunqalu laga soo raray minhu xaggiisa laga soo raray umbaa loogu gaabsani alwaqfu hada maxalu tanwiina isra farxin ijcal alifan waqfan watilwa gayra farxin ixlifa واحدث وقفه سوى ضرار صلة غير الفتح في الإضمار وأشبه إذا منونا نصف ألفا في الوقف نونها قلب وحذف يا المنقوص ذي تنوين ما لم ينصب أولا من ثبوت فعل ما وغير ذي تنوين بالعكس وفي نحو مر نجوم رجل يقصف اجعل يا تنوينا تنوينك وإثر فرح فرح قداشي كسونا ذي ألفا ألف كي وقفا واقفا حالاتي كلمة من وقفني وتلو غير فتح وحذفا حذف tilwaa gayriya farxin farxa geyrkii midka raacayna xadaf halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka waqfun waqafku min min cilmi lqira'a ayuu ka mid yahay qolyaha tajwiidka iyo cilmulqiraaha ka hadlo ayuu munaasib u yahay inay ka hadlaan ee sarfi iyo naxwo midna shaqa kuma leh naxwiyiintu way ka hadlaan sababkay oga hadlaan waxa weye horta sarfi shaqa kuma leh naxwiyiintaa ka hadlaayo waxay oga hadlaan kelimada aakhirkeeda waa meeshuu icraabka fuuli lahaaye ama binaha uu fuuli lahaa kelimadu haddii ay mebni tahaye halka ayaa isbedel ku imaanaya kelimada aakhirkeeda icraabkii la saari lahaa ama binaha la saari lahaa waa arrinkii ay naxwiyiinta ka hadlayeen ayaa isbedel ku imaanayaayo waxaa laga yaabaa icraabkii ama binihii inuusan muuqanin sidaa darteed ay uga hadlaan ee laakiin baab ayaga muxuu ahaa inay ka hadlaan munaasib u ahaa ma ahayn wuxuu yidhi ismiga waxaa la tanwiininaya waxa waxaan wadaa la waqfinayaa hadduu ismi yahay isla markaana mulawan yahay ilaa ismiun baaba la tanwiiniyaay nuunu tawkiid khafiifana waa lamide sidii aan baabu nuunu tawkiid kusoo marnay fadxa hadduu ku tanwiinsan yahay ismiga waxaa la yaqaanaayoo raajix oo carab ay u badan tahay fadxada inta la jiido nuuntii reebaneed ee tanwiinta ahayd alif in loo bedelo oo la yidhaahdo zaydan meeshii ahayd zayda alif lagu taago nuunu tawkiid khafiifa haddii uu yahayna horay baan usoo marray oo fadxa ay ka horayso qifan qifaa in la yidhaahdo sidaa ayaa la yaqaana wa abdilanha bacda fatxin alifan waqfan kamaa taqulu fii qifan qifaa waa annagii soo marray waa muxuu ahaa fadxa haddii uu raacayo tanwiinka weeyaan nuunta in alif loo bedelo sidaasi jumhuurulcarab ayaa ayaa lagu yaqaana qole la yidhaahdo bani rabiica ayaa sidaasi ka bedelan sameeyayo waxay sameeyaan tanwiintii inta ay xadfaan bay sukuuniyaanoo zaydan meeshii ahayd zayd bay dhahayaan oo arrinka soo socday hadduu dame ku tanwiinsan yahay ama kasre ku tanwiinsan yahay kasraha iyo damaha inta la xadfo aakhirka in la sukuuniyaa la yaqaana oo zaydun iyo zaydin haddii uu yahay zayd in la yidhaahdo daalka la sukuuniyaa la yaqaana niman reer rabiica la yidhaahdaa hadduu fadxisan yahay fadxa ku tanwiinsan yahay lafteeda sukuunku sukuunku waqfiya oo zaydan meeshii ahayd ee kafuuran raxiiman meeshii ahayd bay kafuur raxiim sukuunku muxuu ahaa ku waqfinaya kafuuran raxiima inay yidhaahdaan baana la yaqaani dama ama kasre haddii uu ku tanwiinsan yahay tanwiinka inta la xadfo aakhirka in la sukuuniyaa la yaqaan waka wajcal yeel tanwiinan tanwiinka oo itra fadxin fadxa gadaashii ahaaday alifan alif ka yeel hayru bani rabiica weeyaane waqfan waaqifan xaala tahay kelimada mid waqfinayo waxdif xadaf tilwa hayri fadxin fadxa heyrkii kii raacayna xadafba oo tanwiinkii intaa xadafto aakhirka sukuun waxdif liwaqfin fii siwa diraarin silata hayri lfadxi fi lidmaar waxdif xadaf liwaqfin waqaf dartii waxaad u xadaftaa fii siwa diraarin daruuro waxaan ahayn silata hayri lfadxi fadxa heyrkeeda waxa raacaya fi lidmaari damiirka dhigidda dhexdeeda ku raacayo wa ashbahad way shabahday idan lafdigaa munawanan mid la tanwiiniyo nusiba la nasliyey fa nuunuhaa quliba nuunteeda waa la gediyey alifan ayaa loo gediyey fi lwaqfi waqafka dhexdii ayaa loogu gediyey halkana wuxuu ka hadlayaa laba arrimood arrinka hore waxa weeyaan kelimada in la waqfiyaa la doonayo ismi iyo ficli iyo xaraf midkay doontaaba hadda kelimada in la waqfiyaa la doonayo haa-u damiir haddii ay u dambayso fil idmaaride haa-u damiir ayuu ujeedaaye haa-u damiir haddii ay u dambayso ha'daa haddii ay fadxisan tahay alif baa ka dambaysa laazim aliftaa ka dambaysa sideeda in loo daayaa laazima ilaa xataa ma banaano oo inahaa ayaa doontay inaad waqfiso inahaa sideeda unbaad u waqfini fadxadiina hada waad u daayini aliftii reebaneedna sideedaad ku daayini inahaa bihaa lahaa darabahaa sideedaad u waqfini waxaa yimid haa-u damiirka waxa haddii ay kasro saaran tahay ama dama ay saaran tahay xaalatul wasliga kasrada ya- baa ka dambaysa damadana wow baa ka dambaysa oo inahu haddii ay tahay hu intaa damada la ishbaaciyaa wow laga dhaliyaa inahu inahu lama yidhaahdo bihi haddii ay tahay ay kasro saaran tahayna ya- baa laga dhaliyaa silata hayrilfadxi waxa u jeedo silada uu sheegayo waa wowda iyo ya-daasi damada iyo kasraha ka dambeeyo oo hadday ha-da damisan tahayna wow bay ku reeban tahay haddii ay kasrisan tahayna ya-baa ka dambaysaay oy ku reeban tahay ya-daa iyo wowdaa in la xadfo hadiina la sukuuniyaa la yaqaana oo la yidhaahdo inahu meeshii ahayd inna bihi meeshii ahaydna bih sidaa in lagu waqtiyaa la yaqaana waa haddayaan arrintu daruuratu shicri ahayd daruuratu shicri iyo dani kugu khasabtay haddii ay noqoto ta sideedaa loo waqfini wamahmahin muqbaratin arjaa'uhu kaana lowna ardihi samaa'uhu ayaa baytu shaacira samaa'uhu iyo waxyaabahaasi ha-daa la sii jiidayo daruuratu shicri baa keeni in sukuun lagu waqfiyo silada laga xadfay ahay waa mas'ala mas'alada labaad uu ka hadlay waxa weeyaan lafdiga idan ah naasibatu lilmudaaric ha noqoto maya idan kaloo meel kale ka timid ha noqoto wax alla waxay doontaa ha noqoto lafdiga idan ah in la waqfiyaa haddii la doono kii farxada ku tanwiinsanaa sidii loo waqfiyi ilaa loo waqfin oo nuunteeda alif loo bedeliyo idaa ayaa lagu waqfini wara waxdif xadafay liwaqfin waqaf dartii waxaad u xadaftaa fii siwa diraarin daruuro wixii ka soo haray silata hayrilfadxi fadxa heyrkii waxaa ku daba xidhiirsan xadaf fil idmaari damiirka dhigidda dhexdeedana ku xadaf damiirka dhigidda wuxuu u jeedaa ha u damiir ee damiir kale kuma jeedo wa ashbahad waxay shabahday idan lafdiga idan ah munawanan mid la tanwiiniyo nusiba la nasbiye ayay shabahday kii haddeer aan soo marayna weeyaane fa alifan fa nuunuhaa nuunteeda quliba waa la gediyey alifan alif ayaa loo gediyey fi lwaqfi waqafka dhexdii ayaana loogu gediyey idaa ayaa lagu waqfiyey وحذف يا المنقوص ذي تنوين ما لم ينصب ولا به ثبوت فاعلما وغير ذي تنوين بالعكس وفي نحو مر اللجوم رد يقطفي وحذف يا المنقوص منقوص يأبي حذف لحذف منقوص كأودي تنوين تنوين صاحبه ما لم ينصب هدي أن لم نصبني وياني أولى حذف كهبه من ثبوت بكهبه يهي فاعلما أوي وغير ذي تنوين تنوين مثل صاحبه يكي بالعكس أيها هذا وفي نحو مر مر يوحي لمده لزوم رد الياء اقتفية وحا لراعي بال لزوم رد الياء اقتفية ولا راعي هل كان يوحو كهضر يا اسم منقوص يا وحا لدوري إلا وقتي اسم منقوص واسم يا إذا كنت جن مستعلي يوحي لمن ويانا قاضي اسم يا منقوص أولا منون إذن يهي إنو صنعين منون هدي أول نقضه منون هدو صنعين بحاجة أولي منون هدي uu noqdo ismiga manqus fatha inuu ku tanwiinsan yahay iyo geyru fatha inuu ku tanwiinsan yahay fatha hadii uu ku tanwiinsan yahay kii hore aan usoo sheegnay weeyaane tanwiinan itra fatxin ijcal alifantii uu kasoo bilaabin weeye farxadii sideedaa loo baaqi yeeli tanwiintiina nu alif ayaa loo bedeli oo ra'aytu qaadiyan ra'aytu qaadiyaa sidaa ayaad u waqfini ko munaadiyan inaad waqfisa haddii aad doonto munaadiyaa ayaad ku waqfini إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان مناديا ألف بكتاك جناء يلي يخانا وحي من اسمك هديك كتب من سيها ومنقوص معونة كتب من سيها كسرة أما ضمة وحلوك قال اسمك فأدي سيئة عين تيسيني وذي جوغان لان تواكد رأي هاي وكان تموين سيئة صاران هاي وتموين كأحد سيدة مر هدو ضمك كتب من سيئة ما كسرة كتب من سيئة ya-dii uu ku jiranaayey laamta taallay tanwiinkaa xadfaya tanwiinka marka uu xadfo cayntii inay sii xadfanayd iyo inay joogto fa'du inay sii xadfanayd iyo inay joogto ayaa loo kala qaatay fa'diisa iyo cayntiisu hadday wada joogeen oo arrintu qaadin ay arrintu tahay xaalatu rafcuna jooga ama xaalatuljar ayuu joogaa ya-dii inaan la soo celinin baa la yaqaanaa ya-dii xarafkii ka horreeya tanwiinka u saaraana suqula la dhigo qaad la yidhaahdo sidaad u tanwiiniyo خامن خام إن تمويله واحد حالة رفع جوا ما حالة ضمج تمويل سيء هنا حالة رفع جوا ما حالة الجر جوا الجو تمويل سيء هنا وعين سيء اللام تلبده ومرك الجوات لبدا بدون هذه أي مقطع بدون اسم المنقوص كلام س هل حصل ليه عين في هذه أي مقطع مرن وياني رأى أو فعل ماضية هبزب الكزيان أرآب النقلي أرأى أرأى يبو نقول هاي اللامة الإعلانية ألف بلو بدلي ألف مركا اللامة لو بدلو حمزة سيدة لو دايا لي يسألنا وحي صمي اللامة مركا اللامة الإعلانية كدي أي حمزة حركة دي صامي حمزة دي بحرف الإعلان وحركة وإعلانية حركة دي صارين وهي خاضي غيبرين صارين حمزة دينا ألف بلو بدلين استقاء الساكنين يا داعي حمزة دي لإسكحت فيه أراب النقطة أراب أرى عينك بها حسن عبو إلا همزدي الإعلان لي أرأى عينك يا هيدي اسمي هذه فاعل مر إيب ينقل لها يا همزدي بها حسن مئتنا مريب النقضي عينك بك حسنها اللامتنا وحرف العلة مر هذا عينك بحسنتها هي اللامتنا إلا حسن مضبناها سكة حارة رفعية حارة خفه أتو أولك على وقتني جاء مري جاء مري يا إلى سعر واجب مضبنانا إلى حسن ما دام عينك يحسن waxaa la mid ah waafaa ficliga maadi mudaarice yafii buu noqoni yafii wowdii way xadfoontay liwuquucihaa bayna caduwatayhaa bay u xadfoontay waxaa ka joogaa ficligii fa'da iyo laamta u dambeeya ya-da ah fa'dii baa xadfan fa'dii ficliga marba haddii ay xadfan tahay nin baad magac uga dhigtay yafiiba manquus buu noqonaya inaad muxuu ahaa tanwiis inaad waqfisaa haddii aad doonto ya-da inaad xadafta ma banaana إلا فأدي سيدا هوري بسي حسنيني يفيه وإن أصير أهلا وقت وحذف يا المنقوص تاتي وأدو تنوين سيه وحي من هدو سن تنوين سنيني أو كجرتو حالة نصفها دي جوي يادو وإن لو دايا حالة الخفضاء هي حالة الجر هدو جوي الله سيدا يادو إن لدو دايا حبون بعض النحويين كمدة يأذي حتى يويس دبا مرينا يا وكا وحذف يا المنقوص منقوص يأذي سحلف لحذف منقوص كذي تويني توينك وصاحبكها ما لم يصبح بي على النصبين أو لا حذفك يا هبون من ثبوت السجود أي كهبون يهي إيه فعل من أقول إلا السواء يكهبون إلا حذفها هبون إلا إلا السغان اللي أرك هو ابن كثير يا وحي أغريه ما له من دونه من والي ويأذي دم السجود من وال إلا يلعذو يأذي لحذفه يهي ومن دونه من وال يباقي وحي لمن أيو يأذي باقيان وحذف يا المنقوص وغير ذي تأويل تأويل مثل صاحب ذلكنا بالعكس بأهيضا هذا يأذي إلا السواء يلي كان إلا حسان قليل وفي نحو مر واللزوم هديائي يأذى سعلين تيدا إلا اللازمة نقص فيها وحال الرعية في نحو مر مر يوحي لمذا معنى مر عين تحسن فأذى هديائي حسن هينا والله من الله وعلى رسول الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وغيرها تانيث من محرك سكنه أو قفراء ما تحرك أو اشمم الضمة أو قف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا إن قفى محركا وحركات إن قرى لساكن تحريكه لن يحضرا والنقل فتح من سوى المهموز لا يراه بشري وكوف نقلا والنقل إن يعدم نظير ممتنع وذاك في المهموز ليس يمتنع في الوقف تاتنيث الاسم هاجعل إن لم يكن بساكن صحوس وقل ذا في جمع تصحيح وما بها وغير دين بالعكس تما وقف بها السكت على الفعل المعل بحيث آخر كأعط من سأل وليس حتما في سوى مكاعي أو كياعي مجزوما فراعي ما رعوا وما في الاستفهام إن جرى الحرف ألفها وأولها لها إن تقف وليس حتما في سوى من خفض باسم كقولك اقتضاء ما اقتضى ووصل ذي الهي أجد بكل ما حريك تحريك بناء لزما ووصلها بغير تحريك بنا أديم شذ في المدام استحسنا وربما أعطي لفظ الوصل ما لوقت نثرا وفشا منتظما وغيرها التانيث وسكن سكوني غيرها التانيث هاو تانيث غير كي السكوني من محرك مثل حركة حقنا كسكوني أو قف أما كجوك سراء ما تحرك حركة مثل هذه هي حالة إشارة أو إشمام أما إشمامي ما الضمة تضمة إشمامي أو قف جوكسو مضعفا حالاتها مثل أبلابيو ما شيء ليس أما هين همزا همزا أنا هين أو عليلا أما مجرا أنا هين إن قفاها دي أراعو ويان محركا مثل حركي وانقران رر حركات حركوين رر لساكن إلى ساكن ساكن أرر ساكن كأو تحريكه حركينتي لن يحضرا أين منعونين halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka waqaf ayaan ku soo jirnay wuxuu soo sheegay ismiga fadxada ku tanwiinsan haddii la waqfinayo fadxada in la jiidayo nuuntii tanwiinkana alif loo bedelayo reer rabiica qolada aan ahayn ayaa sidaa u waqfisa reer rabiica sukuun ayay ku waqfiyaan kaa waxaan ahayna sukuun ayaa lagu waqfinaya ismigii manquusyadaa laga goyni laga goyni maayo arrimahaasina waa soo sheegay halkani wuxuu ka hadlayaa ismiga in la waqfiyaa la doonayo shan wej oo in lagu waqfiya ay ku bannaan tahay bishardi ismiga ha u taaniis waa inayan u dambeeyey ha u taaniis haddii ay u dambayso isagaasoo wadaa musanifka ha u taaniis haddayan u dambaynin ismiga shan kayfiya in loo waqfiyaa bannaan shantaa kayfiya kayfiyada u hore waxa weeyaan sukuun in lagu waqfiyo ismiga aakhirkii waa sida haalibkoo labada la yaqaano kayfiyada labaad waxa weeyaan in lagu waqfiyo room wax la yidhaahdo roomku waxa weeyaan ishaaro xarakadii la ishaarayo bisawtin khafiyin sood qarsoon lagu ishaarayo aakhirkii damaa saara ama kasra ama fadxaa saaray waa la sukuunin marka la sukuuniyo kadib ayaa xaraka yar oo khafiif ah ayaa waxaa lagu ishaaraya xarakadii saarneyd ee fadxada ahayd ama damada ahayd ama kasrada ahayd zaydun oo kale zayd markii aad timaadee deelka sukuuniso kadib aad dama u xooga zayd ayay noqonay zayd zayd xaraka yar oo sidaa loogu ishaaro room baa la yidhaahdaa ishmaam damuhu khaas ku yahay wuxuuna kaga bedelan yahay roomka isagu waa faruuraho la soo yuugo oo wax soodoo soo baxaya ma jiro zaydun daatu waa sukuunin markaas kuriso kadib ayaa wax daminaya ahanaya daruuraha soo yuubiyo waxaad leedahay zaid zaid daalku waa sukuuni wax daminaya ahanaya daruuraha kadib taasina waxaa la yidhaahdaa ishmaam nooc saddexaad wey nooca afraad ee musanifka uu sheegay waxa weeyaan tadciif xarafki ugu dambeeya in la shido oo la tadciifiyo saddex shardi haddii la helo saddexdaa shardi shardiga hore xarafka u dambeeya in la tadciifiya la doonayo waa inuusan hamze ahayn shardi muctalla waa inuusan ahayn shardi labaad xarakana waa inay ka horeysa saddexdaa shardi ayaa la shardiya carabka ugu dambeeya in la tabciifiya la doonaya waa inuusan hamze noqon oo khata'un hamzadeeda in la tabciifiya ma banaano taaniyan xarfulcillo waa inuusan ahayn oo fataa iyo wixii lamida waa inuusan ahayn taalian xarafka ka horeeya waa inuu xarakaysan yahi usan reebanayn saddexdaa sharti haddii la helo jacfarun oo kale weeyaane jacfar ru in la yidhaahdaa banaan oo ra'dii la tabciifiyo iyadoo waqaf loo niyoonayo waafaqa alkasaba ayaa baytu shaacira waa musanifka buu keeni waxaan wadaa ibnu caqiimka gadaal ku keeni waa arrin afraadoo in lagu waqfiyo ay banaan tahay arrin shanaadee in lagu waqfiyo ay banaan tahay waxa weeyaan naqli in la sameeyo naqli marka la samaynaya saddex sharti ayaa la shardinaya asna awalan qabla alaakhirka aakhirku waa xarakaysan yahay qabla alaakhirka waa inuu saakin yahay u reeban yahay shardi wey shardi labaad in la xarakeeyaa qabla alaakhirka waa inuu aqbalaya shardi labaad wey shardi saddexaad labadaa shardi halkuu ku sheegay shardi saddexaadna wuu soo wadaayo waa inuusan cadamu nadiir ku gaarsiinaynin naqliga macnaha qabla alaakhirkii ayaa sukuunsan aakhirka xarakadii ayaa lasoo naqlinayaayo qabla alaakhirka la saari aakhirkiina waa la sukuunin naqligaa qabla alaakhirka waa inuu sukuunsan yahay shardi taxriiq waa inuu aqbalaya shardi labaad cadamu nadiir waa inuusan ku gaarsiinaynin saddexdaa shardi waa laisku waafaqsan yahay waa sida jumlin oo kale oo jumlun waxaa banaan jaa jumlun jumlun damaha inta aad soo qaado miimka inaad saarto oo juml aad tidhaahdaa way ku banaan tahay waayo qabla alaakhirkii waa sukuunsan yahay in la xarakeeya way suuroobi karta cadamu nadiirna kuma uusan gaarsiinayn cadamu nadiir hadduu gaarsiinaya musanifkaa soo wadaaye saddexdaa shardi waa laisku waafaqsan yahay basriyiin shardi afraad ayay ku dareen oo soo wado musanifka shardiga afraad waxa weeyaan aakhirka xarakada la naqlinaya farxa iyo hayru farxa iyo mahmuud iyo waxaasay u kala qaadeen isagaa soo wado arrimaha sidaa lagu samaynaya ha utaanif hadayna u dambeynin weya ha utaanif uu keenayaay wagayraha ta'niisi wasakin sukuuni gayraha ta'niisi ha utaanif gayrkii sukuuni min muxarakin mid la xarakeeya xaggii ka sukuuni sakinhu sukuuni awqif ama joogto raa'ima taxaruki xaraka mid ishaaraya xalaa tahay mid rawmaynaya macnaa ishaarayo waxoogaa sood yar ku ishaarayo aw ishmim ama ishmaami addamata damada ishmaami oo faruuraha soo yuudi awqif joogto mudcifan xalaa tahay mid laablaabaya maa xaraf laysa aan ahayn hamsan saddex shardiguu leeyahay saddexdii shardiba wuu isdabadhiga maa xaraf laablaabayo laysa aan ahayn hamsan hamse aan ahayn oo khadawn oo kale waa inuusan ahayn ow caliilan ama xarfulcillo aan ahayn oo fataa iyo waa inuusan ahayn inqafaa haddii uu raaco weeyaan muxaraka xaraf la xarakeeyo oo xarafka ka horeeya waa inuu xarakaysan yuusan reebanayn saddexdaa shardi ayaa loo shardiyaa marka aakhirka la tabciifinayo wa xarakaatin wan qulan wejkii shanaad weeyaanay u dambeeyey wan qulan rar xarakaatin xarakooyin rar lisaakinin ilaa saakinin saakinna u rar saakinka oo taxriikuhu xarakayntiisa lan yaxdulaa ayna mancoonayn qablalaakhirka oo sukuunsanoo in la xarakeeya ayaan mancoonayn xaraka u soo rar laba shardi buu halka ku sheegay labadaa shardi waxa weeyaan qablal aakhirka waa inuu reeban yahay lisaakin intaas ku garani shardiga labaad taxriikuhu la yaxdula weeyaan oo qablal aakhirkaasi xarakeyntiisa waa inayan mancooneen bayaan oo kale waa inuusan ahayn bayaan bayaanun nuunta damihiisa in alifta loo soo raraa ma banaana sababto a xarakaba ma aqbalayo alifta ee labadaa shardi halkuu ku sheegay shardi la isku khilaafsan yahay iyo shardi la isku waafaqsan yahay inuu soo wadaa ونقل فرح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف نقل ونقل فرح فرح رريدي من سوى المهموز مهموز وحانه لغرها لا يراه مرها إيين بصري من بصري بصر لونسي وكوف كوف أيان نقل أخري شرط اللي خلاف سنة ويان آخر كحركة إن لغن نقليا لدون يهدي أي فرح النقطة waxaa laga naqlinayaa waa inuu mahmuud yahay hadduusan mahmuud ahayn hamze aakhirka ayna u oolin فرحة إلا النقلية ببنا نبسريين بني مثل إن الضرب oo lafdigaa fatxada uu saaraya ba'da korkeeda maadaama hamso ayna ahayn fatxada in la naqliyo ma banaana basriyiin bay yidhaahdeen oo inna darab in la yidhaahdo ma banaana ay yidhaahdeen kuufiyiinta waxay yidhaahdeen hamze iyo hayrulhamze waa isku mid oo waxay ku waafaqsan yihiin ina rid-a hamsada in laga naqliyo fatxada way banaan tahay oo ina rida in la yidhaahda way banaan tahay amaa hamze waxaan ahayn fatxa in laga naqliyaa ma banaano basriyiin bay kuufiyiinta waa banaynayaan mutlaqan waka wejka kuufiyiintaana raaji wa naqlu fatxin fatxa raridii min siwa lmahmuuzi mid la hamzeeye waxaan ahayn laga naqliyaa laa yaraahu ma ra'yeynayo basriyun basri ma ra'yeynayo wa kuufin nin kuufa loo nisbeeyaa naqala raray wa kuufiyun buu ahaa ee ya'dibu xasan daruurka shacri dabsi والنقل إن يعذب نظير ممتنع وذاك في المهموز ليس يمتنع شرطه لكوا فقصنايا سدحد ويان والنقل رريطان إن يعذب هدي لواي نظير نظير وحلي يهرب هدي لواي ممتنع نقل أو منعونه وذاك عدم آه عدم نظير ليس معها يمتنع من منع في المهموز مهموز ما منعون شرط يا سدحد اللي كوا لكوا فقصنايا النقل جنا الله شرطنا يلا وهراء اللي كوا فقصنايا يتوشى قبل الآخر كساكي وإنه يهي تحريق وإنه أقبله شرط اللي كو خلاف سلانه وطوشه شرط السدحاد اللي كو وافقتيه وحويان مركا لنقلنا يا آخركو همزه دين أولين ومهمود الله أوصن أهين اسمه حركة مركا لنقليا وإنه يكو قارسيني من عدم النظير وزن مستعبل بأسمان عن قوة هاي وإنه تكتارسيني مثال فعلا إنه كسر اسمته عين صنع أيضا من اسمته اسم ثلاثية اسم سد حرفة باديس إنه كسر اسمته عينتنا أي قد مسؤول في علول أكوي مادا مهمل ويا لما استعماله مصنف كلفتي تبنوه كيني دون باب التصريف وفي علول أهميلة والعكس يدل في علول مهمل ويا لما استعماله نقلي هدي أكو قارسين يوزن كإن أكوي مادو في علول لما نقلين كلا مثال علم ويا علم منك دمه نقل هو بناها ويعد منك دمه لام تلا صار علم بنقل علم على وزن فعل فعل مستعمل معه mahmuud reerkii ayuu ka mancoon yahay ee mahmuud haddii uu yahay waa ku bannaan yahay rid-un somaha waa laga naqlin karaa ridu in la yidhahdaa waa bannaan tahay mahmuud buu ku bannaan yahay hayrulmahmuud kuma bannaana warka wanaqlu fadxin fadxa raridii min siwal wanaqlu naqliga in yucdam haddii la waayo nadiiru nadiir haddii la waayo mumtanicu mid reebtoon wey wadaaka cadamu cadamu nadiirka ليس معها يمتنع منكم منعون في المهموز مهموز كما منعون مهموز وكبنا يريد إلا إلى ربنا على وزن فعل لبخير في الوقف ساتاني في الإسمها جعل إن لم يكن بساكن صحوث وقل ذا في جمع تسبيح وما باها وغير ذين بالعكس كما تاو تانيث الاسم اسمية تاو تانيث جعل هاء هاء يا لغيه في الوقف وقف في الحدي يا لغيه إن لم يكن إن لم يكن هدوسا نهين ويا وسيلة من للحديرية بساكن ساكن أو صحة صحيحة هذه للحديرية وقال له يرى ذا حكمك هو بدل كويري هي في جمع تصحيح لي وباوحي بها شبه وغير دين لبدا وحنا هنا انت ما بالعكس اي نسبه الشيء halkan uu wuxuu ka hadlayaa ismiga ha uu taaliif hadii ay u dambayso sida loo waqfinayo ha uu taaliifka u dambaysa mufrad inay ku jirto iyo inay ku jirin u kala qaato غير المفرد هذا يمكن حاجة أقول لي المفرد هدي أي كتبته وهاو تعليل يجي المفرد أي كتب لكن الصحيح إنه كهرية يجلس كهرية ساكن المفرد بيكون ساكن صحيح أنا وكهرية سالم الله وقتي سن سن أختي ويانا سن أخت أيام وقتي وساكن صحيح هدي كهرية ما مفرد بيكون ساكن صحيح أنا كمهرية ساكن هكهرية أما يوسف كهرية ساكن بكمهرية متحرك بكهرية فاطمة كل وحي لم يشي جرد ما يساكن يا كوريا لكن ساكنك وحف العلة وفتاة يوحي لم هاني ما لو وقفي وفاطمة فتاة سلا يا وقفي بعد عرفت كم يدور تعليمة وجود سيدنا والله أركي وفاطمة إيه فتاة سلا وجود سيدنا والله أركي يا أهل سورة سورة البقرة يا لقى مغلق سورة البقرة ويسأل وجود سيدنا فقره إلى يلهدان إيا لدونا يلهدان ما أودوك تلان وكا من بعد ما من بعد ما من بعد ما كادت نفوس قوم عند الغسبة وكادت الحرة أن تدعى أمك واحسنين في بيت شعر سرائر وعلى قبخنا أمك أمه إن يلهدان هاي يساب أودوك لكن سيدا راجع لمن لو أودوك تلون جمع هدي أي كتب أما شبيههم بالجمع أي جشو فلمن لو أودوك راجع مسلمات hayhaat sidaa in lagu waqfiyaa la yaqaan haanima in lagu waqfiyo mislimaa hayhaa ay yidhaahdaanna qaliilnimaa loo arka waka dafnu lbalaah min almukramaah waxaasay yidhahdeen carabtii hore wey gabdhaha in la aaso waxyaabaha laisku ikraamay ka mid tahay yidhahdeen dafnu lbalaah fanaas inuu yidhaahda taanimo gujoogsadaa la doonayo في الوقف تاء تأنيث الاسم اسمك تاء تأنيث جعل هاء هاء يا لغيه في الوقف وقف يدحدي يا لغيه إن لم يكن عطوسا هين ويان وسيلة مثل لحريرية بساكن ساكن ساكن أو صحة صحيح بنت الأخت هطوسا هين وقل وير عليه ذا لما إن لو وجوك تدا وتكيريها في جمع تصحيح إيو وما وحي بهاك التصحيح بها هي هاتي وحي لم يدو أتيلايه وغير ذين labada waxaan ahayn jamcu tasbiix iyo shaligiisa waxaan ahayn intamaa wuxuu u nisbo sheegtay bilcadsi haanimo in loogu joogsado taanimo in loogu joogsadana qaliil weeyaan waqifiha saki cala alficli lmucal bixasbi aakhirin kaacdi man sa'al walaysa xasran fii siwa makaci ow kayaai majzuuman faraaci maa raacow waqif joogto biha saki ha uu saki ugu joogto cala alficli ficligii almucalli la iclaaliyey bixasbi aakhirin dabayaaqa xadafkii lagu iclaaliyey kaacdi man sa'al weeyaane walaysa ma ahaanin ku joogsiga hada loogu joogsanaya xatman waajib ma aha fii siwaa maa shay wax ka soo haray kaci ow kayaci oo kale ahaaday majzuuman xaal u yahay faraaci ilaalin maa wixii raacaw naxwiyiinta ay ilaaliyeen ilaali